Guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka Naafici ee magaalada Hargeysa ayaa ummadda Muslimiinta ah ka codsaday in laga qayb qaato dhismaha masjidka oo maraya heer gabagaba ah. Dhismaha masjidkan ayaa hore waxaa u bilaabay bulshada xaafadda New Hargeysa iyo qaar ka mid ah culimada magaalada Hargeysa. Qaar ka mid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka ayaa ummadda Muslimiinta ka codsaday in laga qayb qaato dhismaha masjidka.
Weli waxaa inoo socda kelmadihii iyo baaqyadii aynu u diraynay bulshada ee ku saabsanaa masaajidka Naafic. Masaajidkan oo ku yaala sidii aynu horeba uga warranay xaafadda New Hargeysa ee degmada Gacan Libaax gaar ahaan wadada iskuulka Imaaraadka ee Sayirada tagta. Wadada halbowlaha ah ee muuqaaladeeda aad daawateen ee isku xidha afartaa degmo ee Axmed Macalin Haaruun iyo Gacan Libaax, Maxamed Moogi iyo Maxamuud Haybe.
ilaahay subxaana wa tacaala marka koowaad waxaan uga baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro marka xigta waxaanu ku jirnaa bilo aada u barakaysan baaqaynu waxa weeyaan inaynu isku boorinno si beydkaa ilaahay aynu dhismihiisa u dhammaystiri lahay bishaaro weyn baa runtii ku jira waxaynu u baahi qabnaanaa marka bishaarada laga yimaado waa in dhammaanteen aynu gallaajanno nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheego bishaare inoo ah qofka bayd ilaahay dartii u dhisaa in isagana ilaahay subxaana wa tacaala jannada mid la mid ah oo ka qiimo badan uu uga dhisayo
runtii wax yar baa hadhay wax yar baa hadhay intaa yar waxaanu dhammaan dadka ka codsanaynaa wax kasta wax kasta waxaanu u baahannahay inaad naga gacan qabataan oo ilaahay subxaana watacaala adduunka intaan joogno waa waa kumeelgaadh guri yaroo in yaroo kumeelgaadha baynu dhisnaa aynu intaasoo guri ka dhisannaa aakhira waxa weeye waa berman kii bermanka ahaa ayaa la doonayaa inaad dhisataan masjidka naafici magaalada hargeysa ayaa baahi badan u qabeen bulshada xaafadda new hargeysa ee magaaladaasi waxaana loogu talagalay inay ku cibaadaystaan